kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo idinkaga imanaya magaalada boosaaso barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaan ku eegi doonaa horumarka ay suxufiyiinta ka howlgala puntland ay ka gaareen dhinaca tabinta wararka iyo caqabadaha ay warbaahintu kala kulanto helista xogta dhabta ah barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaa marti noogu ah ustaad burhaan axmed daahir oo ah suxufi muddo soddon sannadood ah ku jiray mihnada saxaafadda soona noqday xoghayihii ugu horreeyey ee ururka suxufiyiinta puntland ee maab wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta puntland yacquub maxamed cabdalla muddana ka mid ahaa warbaahinta puntland guddoomiye ku-xigeenka ururka warbaahinta puntland maab maxamed deeq cabdalla ahna agaasimaha idaacadda iyo tv-ga s b c ku soo dhowaada dhammaantiinba barnaamijka faaqidaada toddobaadka su-aasha ugu horeysa waxaan siinayaa ustaad burhaan maxaad ku tilmaami kardhaa horumarka ay warbaahinta puntland ka gaartay dhinaca tabinta wararka marka hore waxaan salaamayaa dhegeystayaasha v o e da wasiirka wasiir yacquub iyo guddoomiye maxamed deeq cabdalla barnaamijka marti aan ku wada nahay horumarkaasi waa mid laba dhinacan ka eegi karo ta hore waxa ay tahay xagga taranka qeybaha kala duwan ee warbaahinta warbaahintu xilligan waa marka ay ugu tirada badan tahay qeybaheeda kala duwan iyada waa meesheeda oo waxaa ka jira su-aalo badan baa dul saaran hase yeeshee horumarka ugu weyn waxaa la oran karaa waa baaxsanaanta iyo kala duwanaanta xagga noocyadeeda iyo agaga ay ku wajahan tahay iyo helitaankeeda maxamed deeq sidee kuula muuqataa horumarka dhinaca saxaafadda waa umahad celinayaa wasiir yacquub iyo ustaad burhaan v o e da wax walba oo horumar sameeya caqabada waa la socotaa waxaa soo baday hadda warbaahinta caqabada uga weyn haysta kamid ah bulshada iyo warbaahinta iyo dadka warka laga soo qaaday bulshada loo gudbiyo ama macluumaadka laga soo gudbiyo noocii doonaa maadin ama war ha noqda ama dhacdo kaleba ha noqotee waxay awal dadka ku xirnaayeen warbaahintay ka qaadan jireen oo wixii warbaahintu sheegto waa u ahaa waxa saxda isha keliya sourciga warka laga helo hadda laakiin qof kasta oo mobilesi tahay wuxuu u dhigmaa weriye dhacdada agtiisa ka dhacday iyadon warbaahinta soo gaarin qalabkeeda imanin waxaa laga yaabaa inay kaaga horeyso baraha bulshada oo dhacdadii ama ha tafatirnaato ama yaana tafatirnaanin ay baraha bulshada si toos usoo gelayso waxaa kaloo yimid in live eventgii dhacdo kastoo toosa uu qofka iska geli karo mobailkiisa markaa inuu dhigto uu caawa dadka la hadli karo taasi waxay sidoo kale saamaysay shacabkii ama dadkii audienceska wax loo yaqaano ama dhegeystayaasha loo yaqaano daawadayaasha ahi oo iyagana shaksiyaad ku xirmay tusaale ahaan qofka wuxuu leeyahay aniga mawduucaas waxaan ka dhegeystay qof oo micnaha journalistna maaha oo weriye maaha laakiin waa qof figure noqday flowers badan raaceen kaba saamayn badan ee mararka qaar warbaahintii marka caqabadahaas waxay keeneen marka in dad badan oon weriyaal ahayna ay weriyenimadii mawduuciisii oo noocaas ay usoo gelayaan ay saaxadana la soo fuuleen waxay khatar ku yihiin oo dhibaato ku yihiin anshixii nidaamkii waxbaahinta tafatirkii akhlaaqiyaadkii wax badan oo warbaahintu markii ay xeerarkeeda nidaamkeeda iyo iyo ku dabaqaysa iyo nidaamyada caadiga maadaama dad muslima nahay waxa laga yaba inay faraha ka baxeen hadda aad ba umahadsan tahay waxaan siinayaa wasiir yacquub caqabad ma ku tahay wariyaasha arrinkan v o e dhegeystayaasheeda waana umahad celinaya waana salaamaya dhegeystayaasha v o e umahad celinaya waana salaamaya ustaad burhaan iyo agaasimiye guddoomiye maxamed deeq cabdallah faadumay saxaafaddu labada dhinacba waa u bulaashay labada dhinacba waxbaa meelna culays baa kus culeysyada jiraahi way badanayaan oo mas-uuliyaad badan baa dusha ka fuulaya meelna horumar bay ka samaynaysaa mas-uuliyaadkaas horumarka la sheegay ama ay sameynayso burhaan iyo maxamed deeq baa taabtay laakiin waxaan isleeyahay intaa in lamid ah baa mas-uuliyad fuulaysaa oo hadda sida maxamed uu sheegay ama burhaan sheegay hadii teknolojiyadiina ay baahday tiradii wariyaashana ay badatay fududaatay in maanta deg deg wax loo gudbiyo qarabka wax lagu gudbinayana uusan koobnaan hadda waxaa dhinaca socota ayadana in in badan laga hoosaasi karo amaba qofku uu ka ilduufi karo mas-uuliyaadkii waxartimineed tayada hadday ahaan lahayd iyo hadday ahaan lahayd ba dhinacyada dhammaan sheekadu qusayso in qolo kastaba xaqii wartiminta ay ku lahaayeen ee helaan la ixtiraamo iyo wararku siday muhiimadda ukala u sameynayaan iyo weliba waxay dhaqan ahaan iyo iyo amni ahaanba ay bulshada ku leeyihiin marka sidaa horumarka teknolojiyadeed iyo tira ahaanba wariyaasha u kordheen baa mas-uuliyadda u kordhaysaa meel kale haddii la eegana waxaa mar kasta soomaaliya baahida ka taagay wariyaasha ahayd in la helo aqoonta warbaahinta in la helo oo ay dadka goobo aqooneed ay kasoo baxaan marka dhulka soomaalidu isku tabarna ma aha isku isku tayana ma ahan puntland dankeeda xeer warbaahineed baa jiro aada u ururka warbaahinta xilliga birhaan hogaaminayay ana marka xubin akaacayo dowladdu ay ay ka wada wada xaajoodeen ilaa dowladda markaa jirta ay soo gaadhay in xeerka ururka warbaahinta asaga la yidhaahdo bal soo ablaableeya oo soo qora oo markaa ka bacdina dowladda ay eegto marka xeerkaasi dowlad laga laga garana waa uu ansixiyey waa la ansixiyey hadda shirweynuhu ugu dambeeyay ururka maabe gudoomiye maxamed lagu doortay iyo maalinta saxaafadaba labadaba miiska wadahadalada ee wasaaradda iyo ururka hordhiga buu yaalaa waxaana ugu weyna maanta dib igu subaan waxa weeye xeerka kani toban sano hadda jiraa maanta warbaahinta jirta iyo teknolojiyadda orta ku socota iyo dadkan tirada badan hadda maxamed ka sheekeeye kusoo biiraya iyo in hadda xeerka la iswaafajiyo xeerka waagii la sameynayey oo maaragtay aada loo dadaalay walwal baa laga qabay in wakaalada warbaahineed wafsiyada aysan lahayn iyo online media hadda soo baxaya waagaa koobnaa ee xadidnaa warbaahin ma loo aqoonsan karaa mas-uuliyaddooda ma la qaadi karaa mise lama qaadi karo laakiin hadda duruufta waa laiskala soo gudbay hadda tictok ba xataa yimid oo qofka tictokerka hadda noqday dadka saameynta ku yeeshaa any minute daqiiqad kasta uu ku waryanimo sheegan karo marka caqabaadku hadda waxaa isleeyahay gudahay ka jiraan inta badan banaanka faadumi waa iska soo koobneen ustaad burhaan ma jirtaa caqabad wariyaasha ka hortaagan inay helaan xogta dhabta ah
xagga tafatirka xagga isla xisaabtanka mas-uuliyadda waa caqabada weyn oo jirta iyo tan yacquub oo aada u tilmaamay oo ah saxaafaddu waa mihinad sida maaragtay dhakhtarnimada sida maaragtay culimanimada oo maaragtay diinta oo kale qofku dee cilmi iyo aqoon ay u baahan tahay mas-uuliyad weyn baa maaragtay leedahay waxaa lagu tilmaamaa inay tahay awoodda afraad ee maaragtay qaran leeyahay ama ummadi ay leedahay baa lagu tilmaamaa inay marka waxay leedahay mas-uuliyad aada u weyn baa marka saxaafadda la rabaa waxa ay tabinayso sida ay u tabinayso masaalixda ummadda sida ay u waafajinayso dhibka sida ay uga hortegayso danaha ummadda sida ay u dhowrayso laakiin aqooni markay jirin saxaafaddu waxay noqonaysaa mid iyaduna ummadiina lugoynaysa dadkii mihnada ka shaqaynayana maarata dhibaato badan usoo jiidaysa oo xagga akhlaaqda markay noqoto ku tumanaysa anshax xage aan lahayn tilmaamo tababtirooda hage aan lahayn mas-uuliyad tababtiro ay raacaan aan aan lahayn cid xakamaysa iyo cid maamusha iyo cid ma garanaysaa taladeeda looga dambeeyo oo wixii khaldama sixidooda loola noqdaa aysa jirin caqabadaha weeyaan waxaa jira saxaafado rasmiya oo nidaam leh oo shuruuci hagto oo mas-uuliyad meel loogu noqday warkooda lala xisaabtami karo ayaa jira sida maaragtay tviyada adduunka aan naqaano iyo wargeysada aan naqaano iyo wakaalaha wararka aan naqaano marka taas ayaa sooma anaga soomaalida haddayna naga maqan aada umahadsan tahay burhaan waa kuusoo noqonaya waxaan siinayaa guddoomiye maxamed deeq maxay kuula muuqataa dhaliilahan uu burhaan ka sanqariyay shaksiyaad haysta dad raacay oo u ah inay xogta siiyaan waxay bixin karaan xog qaldan waxay ku samayn karaan misleading waxaa la yidhaahdo oo kale inay dadkii sidaas un war aan sax ahayn uu qofkaas taxano ku noqdo oo habeenay maal aadan ka dhaadhicin karin warkani sax maaha wuxuu kuleeyahay hebel baa sheegay ma ku dhahayo idaacad hebel ama telefishin hebel ama warbaahin hebel baa sheegtay qofkii waxaan ku warbaahintii ka shaqaynaya noocaas ahay nooca usha macluumaadka noocaas siinay xarun male xafiis male qalab male meel loo raaca male mobilkiisa labtobkiisa dhabarku ku sitaa especially mobileka laakiin caqabada yaryar oo kale anaga dhankan kashe waxaa kamid ah wariyaasha qudhoodii waxay ku milmeen siyaasadii oo ninka wariyaha xarun warbaahin ka shaqeeya ama nooca u shaqeeya leh social media platforms la yaqaano wuxuu ka shaqeeyaa war wasaarad maanta haddii wasaaraddii looga diro xaalad ka taagan ama cabasho ka taagan ma soo bandhigi karo meeshii buu shaqaale ka yahay mishahari xafiis walba oo dowladeed kaamiro iyo wariyaal u gaara isagu leeyahay social media platformskiisu la hadlaa maba jirto warbaahin helaysa xog sugan ama waraysi u tegi karta ama ay kasoo helaysa shir shaahid ka qayb geli karta dhammaan baraha bulshada ay soo dhigeen halkaas warbaahinta ka qaadanaysaa caqabadahaas iyaga laftooda waxay kamid yihiin caqabadaha warbaahinta kaga qabsan ama kaga dhibaato ka kulmaan dhinacii xogta in laga helo dadkii laga soo warrami lahaa ama warka laga soo saari lahaa ama dowlad ha noqoto agency kale ha noqdo xarun ganacsi ha noqoto cid kasta waxay maanta samaysatay meel iyada u gaara oo wixi iyadoo ay rabto ay soo jarjartay keliya ay soo dhigayso aada baa umahadsan tahay guddoomiye waxaan siinayaa wasiir yacquub wuxuu sheegay maxamed deeq in xogta aan wariyahaba lala wadaagayn taasina ay keentay in dib u dhac uu ku yimaado howl maalmeedkii wariyaha maxaa arrimaha kaga jawaabaysaa waa mahadsan tahay faadumo labada saaxiibaday burhaan ustaad burhaan iyo agaasi maxamed labadaba laba noqday taabteen baan meel ray ka duwanahay meel la raba inaan yara bayaamiyo dhanka kala saarista wariyaasha wax dowladdu iyo ururka warbaahinta puntland waxaa jira barnaamij siyaasad wada ogol wada ogol ah oo ah in guddi warbaahinada loo dhan yahay sida xeerka ku cad la sameeyo guddigaas warbaahintana uu shahaada kama dambaysta ee kahowlgelinta qofka wariyaha ka noqonaya puntland la siiyo markii tillaabooyinka kale uu soo maro oo ay kamid tahay inuu qofku uu xirfadii soo yeesho oo aqoon waxbarasho uu yeesho xarun warbaahineed ay tababaru kasoo qaato deetana uu xubinta warbaahinkaarka ula yimaado markii ay isla soo arkaan ururka iyo guddiguna kabacdina qofkaas wariya howlgeli kara uu noqdo marka waana haddana waan ka rajaynaya in gudoomiye maxamed deeq oo ururkii maab nagala jooga iyo burhaan oo guddiga hore uga soo mid noqdayba in laiska kaashada sidii loo joogtayn lahaa oo aan difaac iyo garab uusan helin qof aan u qalmin inuu mihinada ku jiro waayo sida ay labada odayba ay sheegeen in dad aan mihinada u qalmin ama mas-uuliyaddeeda aan qaadi karin ay mas-uuliyadda sheegtaan waxaan ahayn magac xumo iyo in dalku uu sii burburo iyo inay warbaahintu cilladaha iyo dhibaatooyinka dalka ka jira qeyb ka noqota maha wax kalama saa'iidinayso marka qodobka halkaas aan u gudbayaa qodobka ah in laga laga hortaagan yahay warbaahinta in ay xog helaan iyo qaadashada inay noqoto dadka wasaaraduhu kama maarmaa inay waaxda warbaahinta dadweynaha ay yeeshaan ama waaxda xiriirka dadweynaha inay yeeshaan oo wasaaraduhu shaqooyinka ay qabanayaan iyo mandatekooda iyo waxay u xilsaaran yihiin ama manifestooda inay dadka u gudbiyaan wixii u qabsoomay wixii kadib dhacay wixii hadda ay damacsan yihiin ama maagan yihiin laga maarmaayo faadumoy inta badanna wasaaraduhu waxay xooga saaraan in dad khibrad u leh ay helaan oo oo aan ahayn keliya in keliya qofku qeybtan journalismka keliya uu yaqaana laakiin dhammaan wixii communication skillska loo baahan yahay ama xirfadda xiriirka dadweynaha loo baahan yahay iyo wax soo saar in la helo marka anigu dhankaas maxamed deeq waa uga ra'yi duwanahay midda labaadna waxaan is leeyahay warbaahintu maanta in badan ayay ka gaabisay in xogaha wadanka ka jira ay garab ayagu kaalintooda ay qaataan madaxweynaha puntland hadda shirkii ugu dambeeyay shirweynaha ururka maab waxaa la diray saddexdii sano lasoo dhaafay inaysan jirin wax ismaandhaafa amaba waxa weeyaan cilladaha dhex maray warbaahinta iyo dowladda ujeedaduna waxa weeye dowladdu inay barnaamijka xisbiyada badan iyo dimuqraadiyadda ama xorriyadda hadalka inay xoojinaysay wasaaradaas madaxweynuhu xoojiye uu go'aansaday dowladuna wax badan u dulqaadanaysay oo warbaahintu ay qirfan tahay dad badan oo aan magacan aan materi karin inay khalaad badan ay ka dhacayeen amaba ay shaqaynayeen laakiin haddana duruufaadka ay ku sugan yihiin warbaahinta inaan jirin in kuliyaadkii loo baahnaa wax aqooneed iyo tabarta warbaahinta la ogsoonaa lagu dulqaadanayay weli dulqaadka waa jiraa laakiin laga maarmi maayo in labada dhinacba ururka warbaahinta iyo wasaaradda iskaashanaya la isku dayo in qodobadu isla yihiin loo fuliyo oo loo xamido ama arrinta kusaabsan hadday sulug ka jiro in dowladda xogtii laga baahna aan looga helinin ururka asagaa laga rabaa inuu qarimo warbaahinta asagaa laga rabaa inuu dowladda iyo warbaahinta si soo dhaweeyo laakiin anigu intaan ogahay ogaalkay dowladda iyo golaha wasiirada iyo madaxweynuhuna ay aada u danaynayaan waxa weeye in dadku xog ku filan ay helaan warbaahinta iyadoo loo marayo marka laakiin warbaahintu ayadaa laga rabaa in dadka xogtaa usoo dhalaandhirinaya wakaaladaha warbaahinta dad u qalma ay usoo dirsadaan dad su-aalaha mudankaa qaadi kara su-aalihii ku habboonaa abuuri karaya iyaga oo dhinacyada dhammaanba sheekada ay quseysana kaalin aan fursadooda wada siinaya marka anigu waxaa isleeyahay xoogaa warbaa dhanka dowladda wax ma jiraane dhanka warbaahintu ha isku laabato dadaal ha samayso xogta ha raadsato dowladduna waxay u aragtaa fursad weyn oo puntland hadda kun iyo dhowr boqol oo kilomitr isku weera weeye ka koonar ka koonar waxa ka dhacaya dowladda waxaa u sahli kara inay go-aama ka qaadato warbaahintu waxay soo gudbisa marka hadday si taban oo wanaagsan warbaahintu uhowlgasho waxaan aaminsanahay xataa dowladda u tahay dowladduna raalli ka tahay arrintaas aniga aad baa umahadsan tahay waxaan siinayaa gudoomiye maxamed deeq ma dhaba in warbaahintu ay ka gaabiso shaqadeeda kama gaabinin faaduma warbaahintu waxa weeye shaqadeeda iyadoo diyaar u ah baanay helaynin accesskii hadda tababaradii ugu dambeeyey maab ay qabanaysay oo badi saxaafadda loo qabanay waxaa laisu keenaya boliiskii iyo qeybihii dowladda qeybo kamid a iyo warbaahintii waxaana maalin walba laga wada hadlayay access to information in xogta la helo oo warbaahintu xogta hesho baa laga dhaadhicinayay hay-adihii dowladda loo sheega inay xaq dastuuriga tahay in warbaahintu shaqaday haysa ay tahay inay hesho warbixinadii ama dowladaha ku jira ama cid kalea ku jira in lasoo saaro bulshada lala wadaago warbaahintu dhacdooyinka ugu dambeeyay puntland ka dhacay ee ku dhibanayd oo si dhibaato xoog le ka dhacay waxaa kamid ahaa arrimo dhirta iyo la xiriiray oo maxkamadaha la keenay oo warbaahinta banaanka la dhigay oo dowladda u yeertay keliya t v-gii dowladda baa kamid ahayd oo aada warbaahintii madaxa banaanayd video lasoo tafatiray lasoo jarjaray keliya inay qaadan karta ama acceska ka dhanba loo xiray t v-gii dowladda marka dadkii dhibanayaasha ahaa ee maxkamadda hor joogay haddiiba wixii ay ka doodeen ama dood celintoodiiba ay ay dowladdii keliya duubayso dowladdiina wax maxkamadeynayso de waxa waa wey waa waa waa wa wa noo cuntami weyday oo doodo badan adag baan ka galnay aad baan ugu dhigtoonay dhacdooyinka kafargarayntoodi o kale
wasiir yacquub waa maqlaysaa maxamed deeq wuxuu yii albaabadoo dhan waa naga xiran yihiin warbaahintuna fursad uma hesho inay ogaato xogta dhabta ah
faacad waa mahadsan tahay maxamed anu waxaan is leeyahay halka maxamed dhanka warbaahinta uu guddoomiyuhu aada u difaacaya waana shaqadiisa inuu difaaca lakin waxaan rabaa inaan xasuusiyo arrinta ku saabsan doorbididda mararka qeybtooda laga yaaba in saraakiisha dowladda ama xarumaha ama warbaahintu in laga daf- dafiro eh, la- laga fadilo eh, warka eh, baahinta t v-ga dowladda waxaan rabaa maxamed inaan xasuusiyo in ma- ay hoos u dhacday mas-uuliyad isaaridda warbaahinta ee ah in warka sida uu uga soo baxo xarumaha dowladda ama qofka mas-uulka ee la waraystay xaqiisa la siiyo oo warkiisa oo kamina la sii daayo waxaan isla ognahay maanta warbaahintu horumarka ay samaysay inuu khalaad badan ay ku ku dhex jiro oo qofka warkiisii eh, ma- mada- meeshuu madaxa u lahaana majaha loo rogayo majihiina madaxa looga soo dhigayo oo iyadoo la raadinaya in views lagu helo kilig lagu helo beejajka warbaahinta ay kor ugu kacaan qofka warkiisa si kasta oo looga soo saari karo waxa dadka attentionkooda soo jeediya in warkii loo loo bedelo taasna hadde eh, waa xarumaha dowladda iyo iyo- iyo war ka soo baxaya iyo mas-uuliyiinta hadalkoodu warar sidaa looga ganacsado ama kii looga raadiyo way ka wen yihiin marka dee qofka mas-uulka ina xaq faadin wuxuu u leeyahay ciduu door bidayo oo ku aaminaya warkiisa inuu siiyo marka warbaahinta waxaa la rabaa inay iyadu dhexdeeda tababaradan ay qaadanaysa ay waxa iska- ay ka waaniso oo waraysyada mas-uuliyiinta laga soo qaado ma in badan baa hadda xalinaa ama wajahanaa faado mooye ama markaan dowladda ku jirinba in mas-uul uu ka caroodo waraysi laga qaaday sida loo jarjaray ama loo habeeyey ayadoo waryihii ama warkaaladii sii daysana ay door ay u- sidaa u samaysa iyadoo door bidaysa inay views ka hesho ama daawadayaal inay ku hesho Eh, laakiin waxaan rabaa maxamed inaan xasuusiyo eh, dhibaatada jirta ee war- soo jireenka warbaahinta soomaalida haysata waxa weeye waa arrinta shuruurka la yidhaahdo warbaahintu ayadaa door bida waxa warka u samaynaya ayadaa kala doorata dowladdan uma yeeriso xaqugama lihin laakiin dhacdooyin waaweyn oo warareed oo dhaca waa ma- mararka qaybtood doodo waaweyn oo xarumaha cilmi baarista ay bandhigaan ayaanan warbaahintu sidii la raba u teginin tii ugu dambeysay oo booliiska su-aal lagu weydiinay anigu goobjooga aan ka ahaa warbaahintoo dhami hal qodob bay soo wada qaadanaysa oo sii daynaysa marka haddii warbaahinta cajis badan galay haddii dadaalkii wararka la gelin jiray iyo barnaamijyada samayntooda laga caajisay haddii dhanka dhaqaalaha loo batay haddii tayadii wax soo saarayaasha hoos u dhaceen warbaahintu ayadu eedeeda dhexdeeda iyaday ku maqan tahay dib haas ku eeg wasiir wasiir adoo mahadsan wasiir adoo mahadsan wasiir adoo mahadsan tiradii ugu badnayd tiradii ugu badnayd ee wariyaal baa joogtay marka kulanka b d r c lagu qabtay boliiska ay ay dadka la hadlayeen hal qof oo anigu aan ku jiro xitaa ma idin casumin warkii la qaatay ee booliiska lacagta ku shaqeyna yar tahay oo iyo tirada ciidan booliis ee ee daroogistayaal dileenna in warbaahinta sheegtay waa diidatay taliyihii booliiskaana sheegay see marka isu qabadsiinaya waxa meesha ka dhac in la sheego inaad diidan tahay see rabtaa in wax loo sheego wixii uu sheegay in la qariyaa rabtaa wixii fiicanna keliya la qaatamaya see wax u rabtaa bal sidaa wax u rabtaa saxaafadda dadka u sheeg maxamed maxamed warka hadda anoo jooga ayaa warkayga iga dhigan robaysaa waana cilada warbaahinta beri haysata weeye annaga meel aan ku iri ama hadda aan ku taaganahay warka wataliyaha booliiska hoos ha loo dhigo hala qariya ma jirto keliya tusaalean usoo qaata hal qodob oo ka mid a inay warbaahinta baahaysay ama ina warbaahinta la casubay in kale b d r c baa taa iyaduna jawaabteeda iska leh.
ee wariyaashu waxay qaadanayaan wasaaradna kalama tashanayaan wixii meesha ka dhacay waxa warbarugkaagii bulshada maxamedaa dhamaysto Max- tusaalaan soo qaaday in hal qodob oo hal dhinac tabinteed ah hal hal qoraal loola sameeyey ah inaad soo qaadateen meesha warka iyo su-aalaha iyo xogta taliyaha booliiska uu dhiibay iyo caqabaadka booliiska ku geedaaman ee ama bulsho uga imaanaya ama siyaasadda uga imaanaya ama qabaa'ilka uga imaanaya caqabaad tiro badan buu ka hadlay dowladduna kama geedaamo ka- ka- kama en- endhasaafsana waxaa booliiska siiso in badan bayna dowladda ku celisay inay cadaaba culaabaha culaabta iyo caraabta dowladda saaran iyo culeysyada saaran in badan ay bulshada iyo ma- iyo iyo qabaa'ilka uga imaanayaan ustaad burhaan sideedana dowladuhu adduunka ca- waxa ay caam ku yihiin oo ay lagu yaqaan baa jirta dowladdu waxay jeceshahay eh, in la tabiyo siyaasadeeda waxa ay tahay waxa ay rabto eh, sida ay u rabto eh, inta badan eh, xukuumadda adduunka o dhan weeyaan ma jecla maaragtay dhaliishoodu in- in ay muuqato Eh, dhinaca kale saxaafaddu waxaa la rabaa in ay tabiso inta badan waxaa la rabaa inay noqoto iyadoo mas-uuliyadda iyo masaalixda ummadda xeerinaysa oo ka eegeysa sida ay ku eh, fulayso waxa weye waa waxa inta badan qarsoon oo aan la doonayn cidda qusaysa aysan doonayn in la maqlo taas ayaa warka saxda u yahay marka waxaa imaanaysa een, waxay u baahan tahay sida taa loo gaarayo oo waajibkaa loo gudanayo aqoon bay u baahan tahay mas-uuliyad bay u baahan tahay ee, doorasho iyo xulid iyo tafaftir bay u baahanaysaa marka marka caqabadiis waxay tahay xagga waxa la yihahda ee, helidda xogta saxaafadda waa sax waa inay iyadu raadiso ee, garaangal badan u yeelato ee, meesha ay jirto ay ka doonto
kuwa loo soo bandhigayo oo sahlan oo shirarka yaala ama madaxdu ay ku hadlayso ma aha wararka saxda ee la doonayo in la tabiyo oo dadka loo sheego waa kuwa daaha dabadiisa yaala waa kuwa dadka ka qarsoon waa kuwa inta badan aan laga hadlin waa kuwa meelaha fogfog yaala waa kuwa magaranaysaa ummadda jilicsan iyo meelaha dhibaatadu ay kasoo buganaysa yaala wey laakiin wax qurxoon oo yani saxaafadda qaar badan ay ay tabinayaan ama xukuumaduhu ay jecel yahay ay ku faanayaan warka dadku ay u baahan yihin ee la doonaya kaama aha taas waa midda kale waxaa jira xogo xaq loogu leeyahay xukuumaddu ay hayso oo xaq loogu leeyahay oo la rabo in in la tibiyo taas waxa weye xogaha saxaafaddu dhankeeda waa ka gaabisay oo dadaal badan soo hiridooda umayna gelin xukuumadduna waxa weeyaan inta badan lama wadaagto saxaafadda oo waxa weye kasoo qaado kale heshiisyada xukuumaduhu galaan oo kale oo kuwii u dambeeyay ay kamid yihiin heshiiskii turkiga lala galoo kale kii imaaraadka oo kale puntland oo kale heshiisyada maaragtay hay-ado badan ay ku asaasinay ku jiraan sida mashaariicda badda la xiriira oo kale dowladaha ee heshiisyada ka dhexeeya oo kale inta badan lama soo bandhigo saxaafadda lama siiyo xitaa de waxay maraysaa in baarlamaanadii xaqa u lahaa oo dowladda ka qasbi karayay ay ayaa xukuumaddu kaga adkaataa marka saxaafaddan waxaa mudaa inay sidaas isaga aqbashay dabagal kuma samayso xitaa meelaha qarsoon ee jira uma gasho maxaa dhacday marka saxaafadda inay ku gaabsatay marka oo ay aqbashay wixii dowladda usoo tuurtay inay qaadato waxay noqonaysaa saxaafaddii dowladdu inay u heshiiyeen in dadweynaha magaranaysaa xaqoodii laysku laaluusho oo la kala iibsaday noqonaysaa taasina waa arrin caama oo soomaaliya maanta yacni ceebta haysata xukuumadda iyo saxaafadda arrintaasaa ka mid ah oo xitaa dadkii wax dhaliili jiray waxay noqdeen dad lagu aamusiyo oo la laaluusho oo yacni isheeg xirfadoodii iyo qiyamkoodii iyo dee karaamadooda laga iibsadeen waxaa laga iibinayaana waa maxay waa masaalixdii ummadda soomaaliyeed iyo difaaci xaqa loogu lahayo ee ummadda wey waa kusiinaya tan saxaafadda haddii aan adiga ku weydiiyo inta badan waxaa la sheegaa tviyada iyo idaacadaha gaarka loo leeyahay in wararkoodii ay yihiin iib oo xogtii saxda ahayd hadda sida uu sheegayo ustaadku aan bulshadii la gaarsiineyn marka arrimaha noocaasa maxaa kaga jawaabaysaa guddoomiye arrintaasi gebi ahaan ma saxaafadda diiwaan gashan ee sharciysan baan ka hadlaynaa mise cid kastoo saxafi sheegatay baan ka hadlaynaa haddii xarumaha warbaahinta laga hadlayo waxa iibka ahi waxaan iibka ahayn dawladduna waa og tahay dadkuna waa ogyihiin dawladdu xarun ganacsi ma aha wax ma xayeysiinayso annaga waxaan ka qayb qaadanaa hadda xilligan aan kula hadlayo wiigan hadda lagu jiro waxaan ka shaqaynayna wacyigelintii kalooraha waxaan ka shaqaynaynay wacyigelintii darinta iyo cagaarinta puntland oo gobolada iyo waxo dhan aan ka ka fargaraynaynay waxaan ka shaqaynaynay shirarkii dawladda iyo ay kaga jawaabeysay ishaysadka dowladda federaalka iyo iyo dowladda iyo puntland marka waxaas oo dhan bal wasiirka ka jooga xukuumaddii ha sheego meel lacag lagu weydiiyey ama xarun warbaahineed lacag weydiisay qodobada waaweyn ee bulshada danta u ah aan ka shaqaynaynay horumarintooda ma jirto intaasoo shiro jaraa'id baa wasaaradda warfaafinta wasiirka hadda joogaay oo wasiir ku-xigeenka yacquub uu qabtay bal hal shir jaraa'id oo wariyaasha lacag la siiya hala sheego oo waxa weeye lagala hadlay shirarkaa jaraa'id shirar jaraa'id warbaahinta usaabsatay maahaene dawladda doorkeedu noqday inay jawaab bixiso arrimo markaas iyadu ay door bidaysa inay ka jawaabto marka waxaa horta aan raadinayno annaga dawladna ma dhadhilsanin cid gaarana kuma taagnin waxaan rabnaa warbaahintu xaqa ay leedahay xogta inay hesho si bulshada ay ula wadaagto albaabadaas hala furo aqoon daro inay jirtaa dhici karta isfaam daro inay jirtaa dhici karta waana wadnaa tababarada iyo kulamada hadda ugu badan ururka qodaa iyo wadooyinka u dambeeyey qayb bay ka ahayd arrimaha access to information in laga dhaadhiciyo police iyo hayadaha dawliga ahay warbaahinta doorkeeda iyo xuquuqdeeda xaqa waxay u leedahay laakiin arrinta lacagtu marnaba meel ma soo geli karto dukaan la xayeysiinayo iyo iyo iyo iyo maaha waxaan ka sheekeynayna waxaan ka sheekeynaynaa wax bulshadu xaq u leedahay wax xaq u leedahayna cidna lacag kuma bedelan karto sharcina maaha nidaamna maaha waana sharci daro wasiir muddaad kusoo jidhay warbaahinta dabcan caqabado ayaa lasoo kurantay ma kuu muuqataa in wariyaashu aysan helin xogta saxda ah
aada ba umahadsan tahay faadumoy horta waxaan saaxiibkay walaalkay guddoomiye nagaashae maxamed deeq waa dadaalayaa saaxiibadiisna aad buu difaacaya laakiin waxaan rabaa inaan xasuusiyo in anigu warbaahinta ka imid ku shaqeeyey ka tirsanahay la tacaamulo markaan hadda intii aan mikrofoonka ka maqnaa ee aan hay-adaha maxaliga iyo kuwa caalamiga la shaqeynayena inaan warbaahinta isku baaharaynay
waxaan rabaa marka maxamed deeq inaan idhaahdo intaa intaa in ka dhow xaqiiqda inuu kaga soo dhawaado aad baan u jeclahay warbaahinta wariyayaasha iyo wakaalada dadaalaya waa jiraan aad bay ugu mahadsan yihin wakaaladaha dadaala aad bayna ugu mahadsan wariyayaasha dadaala laakiin duruufaadka wariyayaasha dadaalaya haystana waa isbarkan yihiin kuwa wakaalada haystana waa isbarkan yihiin meel garaadhid guud way jirtaa oo dhanka dhaqaalaha mujtamaca ay u waramaan iyo luuqada ay ku hadlaan dad doorka warbaahinta fahamsan inay warbaahintu ay tahay codka bulshada ayada u qareento ayaga u maqan tahay ayaga u dadaasho ayaga codkooda ay tahay bulshada soomaaliya guud ahaan kama dha kama dhabegsana xukuumaadka iyo dowladaha jira ee soomaaliduna awood ay warbaahinta dhaqaalo ku kabaana ma jiraan aqoontuna aada ba u yarta taa marka horta garaabis bay leedahay oo wakaaladaha loo shaqeeyo intooda badan kuwooda caalamiga marka laga reebo kuwooda maxaliga ama tiisiyada ay dhaqaalo ku filan oo baahida dhamaystirmi karta ama midda qalab ama midda howlfulinta maalmeedka ee wakaalada u baahan tahay ama midka xuquuqa ee lagu leeyahay ay wariyaashada ku leeyihiin inta badan dhabarka ma saaran karaan oo kab iyo iyo inay dhaqaale helaan oo ku khasban yihin laakiin waxaa kala mudan wararka u baahan in kab laga raadiyo iyo kuwa aan u baahnayn iyo ushajabnaanta in nidaamka dawliga ee dadka laisku xiro taas baa marka u baahan in wacyigeeda kor loo qaado dhanka warbaahintuna way ka hooseysaa wax la dafiri karna ma ahan saaxiibka maxamedna wuxuu inuu xaqiiqda taa uga soo dhawaadaa aada uga rajeynaya arrinta ku saabsan wixii ah ku saabsan in xog la heli jiray wixii horeba isla soo gudbi maanta anuu warbaahinta ka imin saaxiib la-aa wasaaradda xunka jooga dowladda ka jirsan anaa damaanad qaadaya xogta warbaahinta ee dowladda uga baahan tahay inay dowladda alabada u furan yihiin waxaan anigu jeebka ka keensanaya maaha waa siyaasadda madaxweynaha ee hadda ku dhisan shanta sano ee dalka hadda ku hogaaminaya in dadka xogta ay wadanka uga baahan yihiin iyo dowladda adeega uhayso loo fuliyo laakiin waxaa saaxiibkii agaasime maxamed oo hadda agaasima warbaahineed ah guddoomiyaha maaba saarani inay saxaafadda professionalismka ilaaliso oo yacquub hadalkiisu ba taja hadduu yahay inaan xaq la iisoo hormarinin tu'na la iisoo hormarin warkaygu siduu u dhig ahaa ee su-aasha la weydiiyey jawaabteeda inaa xaq u leeyahay inaan soo gudbiyo hadda laisoo gudbiyo taa haddaan la helayn professionalismka ka baxsan tahay waxay ka baxsan tahay xirfadii qofka mas-uulka asagaa xaq uleh ciduu ku aaminaya wareysigiisa ciduu aaminaya asagaa xaq asagaa xaq uleh kamana qa qaadi karna haddasaas mas-uuliyadiisa sida warbaahintu cidda ay wareysanayso xaq ugu leedahay su-aasheeda ayadoo la imaanayso xaq uga leedahay anagu mara warbaahinta mana idhaano su-aalaha natusta su-aasheedo su-aasha madoorbidayna ma idhaano xaq ay leeyihiin ba u aragnaa
wuxuu damaanad qaaday horta inaan access heli doono ciddaan doonaan la hadli karno haddana wuxuu dhanka kale yiri wuxuu wasaaraddii baan ka tirsanahay dowladdii ana xukuumaddii matalaya xogta raadsadeen ciday u baahdaanna waa ka helayaan xog dhan kalena wuxuu yidhi ciddaan waraysi siinayna annagaa selectionka iska leh warbaahintu iyadoon kala soc lahayn waxay xaq u leedahay waraysi iyo xog ciday u baahata inay ka hesho haddii kala sooc yimaado waxaa imaanaya qolo oo garab siinayo wax hoose ka dhexeeyaan oo aan xog saxa qaadaynin bulshadana wax ay dowladdu la tafatirtay usii deynaya laakiin warbaahin walba xaq dastuuriga u leedahay haydaha dawliga inay xoogta ka hesho taasi waa lama taabtaan kala xulashana ma laha dowladdu arrintaas waana meel kuxaqiiq ku xariiqnaa
kuteen aan weydiinayn iyo waxaa la yidhi waxaa la oran doonaa aan we- aan weydiinayn wariyaha wasiirka kuma khasbi karno iyo wasaaradda agaasimayaasheeda inay kutira kuteen ka jawaabaan maxamed waxaa u cadaynaya mar laad ugu celinayaa maxamed ow saxaafaddu haddaysan xirfadda ilaalin waraysiyada dadka ay ka qaaday sida saxda usoo gudbin faafreeb aan sax ahayn ay ka dayso oo aanan fuyuus lagu raadinayn iyo kirig lagu raadinayn dowladda mas-uuliyiinteeda iyo dadka shacabka ahiba xaq waxay u leeyihiin qof xirfad leh oo ay ku kalsoon yihiin oo waraysiga siiyaan v o baa hadday waraysanaysa waxaan faadumo ku kalsoon oo ka rajaynayaa shuruucdeedu ay qabtaa waraysiga war kasta anuu yidhi iyadoo aan kala jarjarinaysa usoo shufayso haddii taa laga waayo saxaafadda gudaha mas-uuliyiintu xaq bay u leeyihin ciday waraysi siinaya haddaan kugu celinaya biraan kugu celina biri dambaan kugu celinaya waana isikska basica ee everyday maalin kasta la bara saxaafadda oo ah jawaabta dadku ay bixiyeen xaq waxay u leeyihiin sidiisina ususitaa usoo gudbiyaan aniga aniga dood baan qaba halkaas halkaas wasiirka waa ku haystaa ka hadlaysid haddaad xog ka hadlaysid warka haddii wasiir noosoo doono annagaa Wasiir- wasiirayna wax qarsoon ma jiraan sir qarsoon ma jirto Labadii- dowladdu ayadaa ku Wasiir- faaqay qabatay iyo dhaqaalaha uga baxay iyo inta ku fulisay wado infrastructure baa hadda la birhaan ka hadlay macalaasha shadiid dowladda madaxweyne beni waa u lambar koowaad wadooyinka inay dayactirto garoomada ay macna- ay macna yeeshaan dekedaha in la ballaariyo waa ku faanaynaa ayadoo detail ah wuxuu ku baxay iyo waxa la qabtayna sanad kaste iyo january maxaa markii la doorsiyo sanad guurada iyo puntland markay dhammaato iyo wakaaladaha iyo xisaab xidhka dowladda ay ku cad yihiin laakiin saaxiibaday waxaa kaga dhow inay dhaan xog ma helno wasaaradda warfaafinta puntland waxaa waajib ka saaran yahay iyo iyo dowladdaba in ay wax kasta oo warbaahinta uga baahato ee bulshada lala wadaaga ama gaaray inay xogtaas si saxan u saxaan oo su-aal laga weydiin karo arrinka ku saabsan xogta dawliga waxaan ku baahaynaa baraheena bulshada su-aalaha ka dhalanaya shacabku qabo waxaad soo baahaysaan shacabku ma commentiga uga jawaabaysaan xaggee uga jawaabaysaan xaggee su-aalaha laydinka soo weydiinaya haddii saxaafaddu albaabada u xiran yihin aad ka xirateen wasiir arrimahaas isma qabanayso saxaafadda qaar wax yaraan dhamaysto saxaafadda qaar baan waraysi siinaynaa kuwana ma siinayno waxa weeye waa inaad dhammaantood waraysiyada siisaan saxaafadda ha kala xulanina ha kala garbinina saxaafaddu waa isku mid tu dawliga iyo tu publiga inta waxaa laydinka rabaa privateka loo leeyahayba inaad warbaahin ahaan waraysiyada bixitaan xoogaha siisaan oo aydin kala fadilin oo aydin dhihin midii warkayga aan tafatirayna ama jarjarayn ama wax kusoo macibaalkaynaynin bal albaabkan ka xiranaya saxaafaddu waxaad siisay sheegaysaa waxna kuma darayso waxna kama dhimayso noocaasay u shaqaynaysaa saxaafaddu waana baaraysaa xog kasta
wasiir yacquub adiga oo gabagabaysanaya xalku muxuu noqon doonaa faad waa mahadsan tahay ustaadka aad iyo aad buu mahadsan yahay eedahaas dharka ah xogaha qarsoon hadday jireenba wax naga horreeyay waxaan difaaci karayana ma ahan doodo anigu marka warbaahinta ku jiray qabena waa jireen oo hadda waa la kala dadaal badan yahay laakiin anigu waxaa hadda matalaya xukuumadda xukuumaddaas noqoqaskeeda waan caddeeyey waa mabaadi'deeda aasaasiga xorriyatul qowlka iyo muwaadiniintu in adeega loo hayo dalka ay fahmaan dowladduna waxay ku shaqaysaa waa rabitaanka bulshada waxaana dowladdu matashaa bulshada rabitaankeeda marka taa arrin cad weeye waana arrin aan haddii ay warbaahintu ay leedahay albaabaa naga xiranna waa taan damaanad qaaday oo aan leeyahay waxaa dowladda albaabkasa dowladdu a idiin furayn waxaana dowladduna sabab ah u qarsanno shaqo ummadda muwaadiniinta loo hayo oo aan dalka anfacayso oo aan ku faanayno sabab loo qariyo ma jirto meel dowladdu ay arrintaasi ku qarsanaysa ma jirto meel lagu hadleen ma jirto laakiin waxaan rabaa inaan mid u bayaamiyo walaalkay maxamed deeq sida ustaad birhaan uu sheegay cilaaqaadka wariyaha iyo qofka mas-uulka u dhexeeya wasaaradda warfafintu wasiirada xuquuquguma le inay ku khasasto inay xoog dadka ay waraysiyada ay ay isla afgaran waayeen amaba ay dooda ka qabaan professionalismkooda ay dooda ka qabaan inay ku khasasto laakiin maxamed waxaa raba inaan saaxiibka ku baraarujiyo saaxiibadiisa saxaafadda kula jira ayaga ayaa dadka inay waraysi qofka ka qaadeen inay kusoo laalaabtaan oo sahli kara waana xuquuqaadka aasaasiga dadka waraysiyada laga qaaday in si xirfadla looga qaado su-aalahana xirfadna ay noqdaan haddii wararka ruumariska ay suuqa yaalla wax su-aalaha aan ku dhisnana waxaan khilaafahayn ma sahlayaan haddii hadda maanta puntland ay suuqa shacabkeeda ku sheekaysaa inay puntland ay nuclear soo dejisatay oo ay badaweynta indiornayada ay maamusho hadda wararkaasoo kale cidna xukuma dhisto marka walaalkii maxamed waxaa markasta ka codsanayaa si loo wada shaqeeyo hore loogu sii socdo xaqaa'iqa qola kasta dhankeeda ka jirta inay aqbasho waxaana laga rabaa warfaahintu inay xirfadeeda sare u qaado waxa baxas xuquuqa aasaasiga lagu leeyahayna ay ka jawa ay dadka ku ixtiraan walaalkii maxamed waxaan rabaa inaan eed halka inta iska dhigno wadadaa horumarinada ee noo muuqanaysa la wada qaado saaxiibadiina uu kula dardaarmo waa wax gooni ah maxamed wuu yaqaanaa wakaaladda uu ka shaqeeyo iyo wakaaladda kale ayaa calaaqaadkooda kala duwanaan kartaa aniga wasiirka warafinta hadda kula hadlaya faadumoy ayaa su-aalaha waraysigaaga haddaan u arko sidaan kuu siiyey inaadan xaqiiqda ii siinin xaq baan u leeyahay inaan ka cududaarta inaan kula kulmo aan waraysi ku siiyo laakiin wariye s b c ka socda aan ku kalsoonaan karo marka maxamed taa xuquuqdaas dadka kama qaadi karo waa uu og yahay wuu yaqaanaa waa igaga aqoon badan yahay waana waxa la isku haysto halka la iska haystana meesha meel kale xalku kama jiro waxa weeye xirfad la yeelo su-aasha ay weydiinaysa xirfad ha ku dhisnaato waaqic dhaba ha ahaato waktiga lagu siiyey ka faa'iidaysto marka waraysi iga qaadidna wixii aan istaahilay ee kuu sheegay ee saxda ahaa aan dadka adiga kuma jawaabayna dadka u jawaabay adigu kaa matalaysay jawaabteydii saxda dadka gaartay guddoomiye maxamed deeq soo gabagabayso nasiib darrada ugu weyn ee saxaafadda soomaaliyeed iyo puntland ba haysato waxa weeye qofkii saxaafadda marka hore ku jiray caqabadaheedii ogaa dhibkeedii ogaa u dhibtooday sida wasiir yacquub caqabadaha ugu waaweyn dadka la kulmay ka mid ah in maanta markuu dawladdii galay noo dawladeeyo shaar dawladeed noo xirto difaaco waxaan sharci ahayn oo uu sharci nooga dhigo marka wixii aan sharci ahayn ma yeelayno oo de waxa weye saxaafadda xor weyna waraysi hesho wariyaha aan kuusoo diray wariyaha adaad u shaqaalaysiisatay ama wasaarad ka tirsan maaha wariyaha anigu aan u arkin waraysigaa qaadi karo sheekadaas iyo waraysigaa loo baahan yahayna soo bandhigi karo xaqiiqadeeda ayaan soo dirsanaynaa isagaana xaq u leh in waraysiga la siiyo kala fadalka wariyaasha laga daayo albaabadana hala furo wax walbana waa hagaagayaan insha allah aad ba umahadsan tahay waxaan gabagabada siinaya ustaad burhaan muxuu yahay xalku xalka waxa weeyaan marka waxaan rabaa haddii marka waajibka uu yahay oo yoolka xukuumaddan uu yahay kan saxaafaddu ay tahay in ummaddan la difaaco ummaddan danida meesha oo loo adeego waxa weye danta ayaa isu qasbaysa in ay wada shaqeeyaan oo ay wada shaqeyntaasi maaha naad mid ku dhisan kala danaysi iyo laabish ku dhisan maaha waa mid waajib ku ah in ay ka shaqeeyaan ummaddan sidii wacyigeeda garashadeeda qiyamkeeda akhlaaqdeeda ummadnimadeeda dadnimadeeda yacni iyo yani koritaanka maskaxdeeda laga shaqeeyo waa ay noqoto ummad go-aanka ay gaarayso iyo halka ay yani wajahayso iyo qiraarka sababta ay u qaadanayso mid ka dhashay go-aankaas in noqdo mid ogaalnimo ku dhisan laakiin qofka uusan go-aan ka qaadan propaganda uusan ku qaadan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo idinkaga imanayay magaalada boosaaso intaasi ayaan kusoo gabagabeynayaa waxaana u mahad celinayaa ustaad burhaan axmed daahir oo ah suxufi muddo soddon sannadood ah ku jiray mihnadda saxaafadda soona noqday xoghayihii ugu horreeyey ee ururka suxufiyiinta puntland ee maab wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta puntland yacquub maxamed cabdalla muddana ka mid ahaa warbaahinta puntland guddoomiye ku-xigeenka ururka warbaahinta puntland maab maxamed deeq cabdalla ahna agaasimaha idaacadda iyo tv-ga s b c